xafiiska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay in uu baadhayo eedeymo musuq maasuqa oo la xidhiidhay shirkad brit shirkad britain ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo somgas and oil shirkadan waxaa madax u ah hogaamiyihii hore ee xisbiga talada dalkaas haye ee conservative xisbiga talada haye aan idhahda ee conservative-ka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay la yaabtay eedaha musuq maasuqa ee shirkadan lagu eedeeyey waxayna sheegtay in ay haddii lala soo xidhiidho ay wada shaqayn samayn doonaan warbixintan waxaa inoo hayaa maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha igula sugan mahadsanid ismaaciil xafiiska la dagaalanka wax isdabamariska ee britain ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano sfo ayaa bilaabay baadhis dembiyad la xiriirta shirkad dalka britain laga leeyahay oo lagu magacaabo som oil and gas shirkadan ayaa saliid ka baadhaysa dalka soomaaliya xafiiska sfo ma uu faahfaahin eedaha musuq maasuq ee shirkadda loo jeedinayo shirkaddaasi oo xarinteedu ay magaalada london ku taallo ayaa arbacadii toddobaadkan baadhis lagu bilaabay xafiiska la dagaalanka wax istabamariska britain ee sfo ayaa hadal uu jimcihii shalay soo saaray ku sheegay in xafiisku uu furay baadhis dhinaca dembiga ah oo lagu samaynayo shirkadda soma oil and gas baadhitaan la xiriira musuq maasuq ka dhacay dalka soomaaliya shirkadda soma ayaa dhinaceeda sheegtay inay kalsooni ku qabto in eedaha loo jeediyey ayna aas aas lahayn islamarkaasna ay la shaqaynayso xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee sfo shirkadda ayaa hadalkan oo ay sabtidii maanta soo saartay ku sheegtay in mar walba ay dhaqdhaqaaqyadeedu ahaayeen kuwo si buuxa sharciga ugu waafaqsan akhlaaqna ku salaysan shirkaddu waxay intaasi ku dartay in arrintaas mustaqbalka dhow xal loo heli doono war laga helay qof diblomaasi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wakaaladda wararkaee reuters u sheegay in kooxda qaramada midoobey ee la socodka arrimaha soomaaliya ay baadhis iyaduna ku hayso shirkadda soma kooxdan qaramada midoobey ayaa baadhisteeda si gaara diiradda ugu saaraysay heshiis la xiriira kobcinta awoodda ee wasaaradda saliidda soomaaliya sharaxaad ay shirkaddu bishii abril siinaysay koox maal gashadayaala ayaa shirkaddu sheegtay in heshiiskan uu ku jiro mushahar la siinayo shaqaalaha wasaaradda iyo khubarada wasaaradda la shaqeeya waxaa intaasi dheer in shirkaddu ay sheegtay in wasaaradda loo qurxinayo loona qalabaynayo xafiisyadeeda shirkadda sooma ayaa sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii heshay qandaraas aan cidila wadaagin oo ay ku baadhayso khayraadka labiyo toban goobood oo saliid iyo gaas laga eegayo kaas oo koobayo dhuldhan lixdan kun oo kilomitro isku wareega heshiiska waxaa ka mid ahaa in shirkadda sooma ay xaq ula yeelanayso inay eegi doonto goobo kale haddii ay doonayso inay baadhi samayso cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka amniga soomaaliya ee xukuumadda hadda horeyna u saxeexay heshiiskan sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii isagoo ahaa wasiirka khayraadka ayaa sheegay in baadhista xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee britain uu la yaab ku noqday wasiir cabdirasaaq cumar maxamuud ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka reuters waxa uu yidhi arrintu heshiis wanaagsan ayay soomaaliya u ahayd ma garanaya sida ay baadhistu ku timid amaba nooca musuq maasuq ee laga hadlayo haddaba sidee ayaa wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya ay arrintani hadda u aragtaa waa kan ibraahim cali xuseen oo xidhiirhka dibadda u qaabilsan wasaaradda runtii maxamed aada iyo aad ba wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay warra caynkan oo kale inuu soo baxo waktigan weliitu muhiimka ah oy soomaaliya ku tallaabsanayso inay khayraadkeeda ka faaidaysato annaga ka wasaarad ahaan waxaan odhanaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baaris sameeyaan waa umadax banaan yihiin hay-adaha dowladdana de waa waa waktigii la rabo waa waa la baaraa hadii ay haddii wax lagu tuhmo haddii ay wax jiraan run ahaantii qolada baarista weli nooma imaan de markay markay noo yimaadaan ay rabaan inay baaraan waan sugeynayna waana la shaqeynaynaa markaa kadibna wixii khalad jirana waa la ogaanaya wixii aan jirinna marka waxay noqonaysaa in in dib looga noqdo oo oo warbaahinta markaa loo sheego wixay baarayeen inaysan waxba ka jirin marka iyagaan ka warsugaynaa bal inay yimaadaan oo yidhahdaan waxaani waxaani waxaan baa jiro aan tuhmaynaa ama laysku haystaa kadibna dee waxaa wasaaraddu diyaar u tahay inay inay faylasheeda furto islamarkaasna la hadasho wixii marka la baarayay inay wax ka tiraahdo marka ma rabno inaan ka hor dhacno in details si tafaasiil ah waxyaabaha dadkaas ay rabaan inay baaraan waan gartay shirkadan soma oil and gas hadda wada shaqeyna midin ka dhexaysa shirkadda wada shaqeyn wayna ka dhexeysaa shirkadda waxay heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii bisha agost heshiiska ay la gashana waxay ahayd in badda soomaaliya ay ku sameyso wax la yidhaahdo seismic survey marka waxay la gashay wax la yihahdo seismic survey option agreement bal in la baaro inay meesha badda soomaaliya xeebta sooxi bal inay wax ku jiraan in kale heshiis noocaasa lala galay heshiiska wuxuu ahaa inay markay baaraan daytada soo ururiyaan kadib la ogaado meesha wax ku jiraan meeshaas waxba ku jirin marka baarishii way dhamaatay way laatay activitygaas oo explorationka wuu dhamaaday marka waxaa la sugayaa oo bishaan agosto aan ka sugaynaa in daytadii ay dowladda soomaaliya kusoo wareejiso soma oil marka heshiis noocaasa jiray wada shaqeyn marka intaa waa waa wada shaqeynta iyo iyo iyo iyo soma oil iyo dowladda ay ka dhexayso markaasaad xustay bisha august baad ka sugaysaan in warbixintii kama dambayst tahaydee baadhistii ay wadda idiin soo gudbiso ay noo soo gudbiso marka waxaan ogaaneynaa inta ay baartay bal waxaa ku jiro gaas iyo oil iyo waxaanan ku jirin marka waa shaqada loo igmaday horeyna dee shirkado kalea wadanka uga sameyn jiray maaha somail waxa ay gaar ku tahay marka waa activity good bal in la ogaado horta waxaan haysanay waxaan haysanin badda iyo dibadda iyo iyo berigaba marka soma oil arrintaas ayay ayay soomaaliya kala shaqeynaysay activitygooda waa soo gabagabeeyeen marka daytada insha allah xogtana waxaan ka helayaa bisha agosto sida heshiiska u dhigahayo shirkadda soma waxaa madax ka ah michael howard oo ahaa hoggaankii xisbiga conservative-ka xilka hoggaankana markaasi kala wareegay ra-iisul wasaaraha hadda ee dalka david cameron shirkadda soma ayaa ku celisay inay kalsooni ku qabto inaanay wax dembi lahayn baadhistana ay u hoggaansamayso aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayey warbixin la xidhiidhay xafiiska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo istabamarinta oo ku dhawaaqay in uu baadhayo eedeymo musuq maasuq oo la xidhiidhay shirkadda british ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo soma gas an oyal